doon ay la socdeen laba boqol iyo lixdan qof oo ka soo cararay dalka yemen ayaa shalay soo gaadhay magaalada boosaaso waana mid ka mid ah doonyo taxan ilaa dalka yemen oo kasoo gudbaya badda cas si ay usoo gaadhaan xeebaha soomaaliya dadkii ugu dambeeyey ee soo cararay waxaa la kulantay oo waraysi la yeelatay wariyaha v o a magaalada boosaaso faadumo yaasiin jaamac warbixintan ayayna nooga soo dirtay
soomaalida ka soo cararaysa rabshadaha dalka yemen waxa ay cabsidoodu la xiriirtaa inay waxyeello u geystaan madaafiicda dagaalka duqaynta dhinaca cirka ah iyo inay waayaan adeegyada asaasiga ah sida biyaha korontada caafimaadka iyo wixii la mid ah maryan xuseen maxamuud waa hooyo ka mid ah qoysaska soo barakacay islamarkaasna wadata saddex carruur ah oo ay dhashay waxaana ay v o a u sheegtay in saygeedii iyo afar ka mida carruurteedii ay uga timi dekadda magaalada mukolla kadib markii dhaqaaluhu u saamixi waayey in ay doonta soo wada raacaan baabuurkii ilaa mukalla aa ku imaanaysa konton doolar aa ku imaanaysa doontii waa boqol doolar wallaahi xagga cadan waxaan ku maqnaayay toban sanaan degnay ilmaan ka soo tegay noolin la'aana ugu soo tegay ilmahay aabbahooda afar cunug waxaan ugu soo tegay mukalla hadda lxaal silaca dad baa baxeenoo banaananka inay aadeenoo oo xabado ku dhaceen naago iyo ilmoba maya inaan gudbo muqdisho u gudbaan doonay dadka doonta saaraa waxaa kaloo ka mid ahaa caasho siciid oo wadatay gabar laba bilood jirtay waxaana ay v o a u sheegtay in xeryaha qaxootiga ee cadan ay ku dhashay iyadoo hamigeedu ahaa inay sacuudiga u sii tahriibto anoo ur lix bilood lahaan taga tahriibaan u socday kadibna meeshaan ku dhalay dagaalkan baa ay qabsaday dibbaan madaafiicda soo dhacaysa diyaaradaha duqaynayo wiisadayna soo gaaraysa horaana loo yiri nafta oraday kuga aamintaa gadaalaan usoo noqdo waddankaygana ku dhintaan jeclaystay saatiin dad badana waxaan uga soo tegaan qaraabanahay oo aanan waxba haysanin oo ilmo iyo carruur watay dhallinyaro soomaaliyeed oo deeq waxbarasho horay uga heshay dalka yemen ayaa ka mid ahaa dadka ka soo barakacay rabshadaha ka socda dalka yemen waxaana ay v o a uga warameen dareenkooda ku aadan rajada waxbarashadooda ee ay dagaaladani ka burburiyeen kasiir macala cali salaad baa la yidhahda walaal far badan baa jira mukalla sanca cadan intaba jaamacada ka dhiganayo qaar haddana la socdo qaarna uu soo socdo wadada kusoo jiro markii dalkii soomaaliya laga qaxay oo meeshaas waxbarashaa loo doontay dalkii waxbarashada loo doontay baa dumay marka isagii hadduu burburay marka waxbarasho la-aantii hadday dhacday dalkii baa dib loogu soo noqday isaga nolol soo biday cabdikariim cali diiri ardada soomaaliyeed oo minxooyinka ku tagtay jaamacadaha yeman ayaan ka mid ahaayo halka waxaan dareemay sagaashan kowdii soomaaliya iyo colaadihii ka bilowday yaa dib maskaxayda ugu soo maaxday saddex maalinna waxaan ku noolaa bus oo guriga kama bixinba noloshaas kabacay markaa arkay yaan go'aansaday inaan ka baxo hadda inaan sii gudboon muqdisho aan gaaraya wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee puntland cabdulaahi xaashi qoob deero ahna gudoomiyaha guddigii ay dhowaan u xilsaadhay dowladda puntland arrimaha qaxootiga ayaa v o a uga waramay tirada guud ahaan puntland soo gaartay laga bilaabo kowda bishan abriil ee aynu ku jirno dadka ilaa iyo haddana soo gaaray waxaa weeyaan afar boqol afartan iyo lix waxayna kala yihiin afartan iyo afar qof intay iyagu doonya la socda meesha ku go'daan way iska soo raacay doonyaha iyo dad horey u deganaan jiray meesha dadkaas waxa weeyaan boqol iyo afartan iyo toddoba waa rag boqol afartan iyo lixna waa ciyaal boqol iyo sagaalna waxa weeyaan waa dumar doonta maanta timid oo hadda taagan laba boqol iyo lixdan bay sidaa caruur iyo dumar iyo rag iskugu jira iyo dad waayeelaba wasiir ku-xigeenka ayaa waxa uu kaloo v o a u sheegay in xeebaha durugsan ee puntland ay shalay soo gaareen dad ka soo barakacay rabshadaha dalka yemen kuwaas oo la socday doonyo yaryar oo nooca kalluumaysiga ah waxaana uu codsaday in gurmad degdeg ah lala gaaro maanta waxaa kaloo iyadana yimid doon kasoo degtay baargaal oo waday soddon qof shalay waxaa yimid doon kaloo siday laba boqol konton iyo shan dad waxay ku dejisay bareeda dadna waxay ku dejisay sooxin dadna waxay ku dejisay gumbax ilaa iyo hadda xeebaha badda cas iyo badda madowba dadku way kasoo maamulka keliya jooga iyadana saasoo kaleeto inay hay-aduhu ay gaaraan degmooyinka fogfog maamulka puntland ayaa dadka qaxootiga ah ee kasoo barakacay dalka yemen ee aan deegaanka ku lahayn gudaha magaalada boosaaso waxa ay u asteeyeen goobo loogu talagalay inay ku nastaan oo ay ka mid tahay howlalkii waaweynaa ee xerada inji faadime yaasiin jaamac v o a boosaaso